faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawar cabdulah warsamarooble radio cadaado dhuusamareeb
bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhammaantiinba kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada qodobada waaweyna saaka waxaa ka mid a faahfaahimo dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare kheyre oo baajiye safar uu ku tegaya magaalada kismaayo madaxweyne farmaajo oo fariin culus u diro xukuumadda xasan cali kheyre oo magacaabay guddi loo xil saara aaska wasiir xoosh madaxweynaha uganda oo soomaaliya tusaale xun u soo qaatay soomaaliya oo ku howlan wax ka qabashada dhibaatada korontada howlgallo culus oo ka socda magaalada boosaaso qodobada caalamka warka subax saakayd ku maqli doontiina waxaa ka mida kooriyada waqooyi oo dib u soo celisay tijaabada nukleerka iyo haweenay xabsi ku mutaysatay gudnoon fircoona qodobadaasi waa qaar ka mida qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin goor dhow diyaar garooba
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabdiya taariikhda ay ku astaysan tahay sagaalka bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka saacadda waa labadii qadar daqiiqada kusoo dhowaada qodobadii oo maqasheen intaasi ka faahfaahsan faahfaahimo dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahimo dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan qarax miino oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo dhacay xilli inta badan ay hurdeen dadka magaalada muqdisho qaraxa oo ka dhacay barta derbi gure oo ku yaala dhabarka dambe ee kaalin shidaal oo ku taalo soo kasoo horjeedka warshadda taraqa iyo sigaarka ee laamiga warshadaha sida ay raadiyo xa- cadaada u xaqiijiyeen dadka deegaanka qaraxa oo ku soo uusan geysan wax khasaare ah marka laga reebo guriga uu burburiyey ciidanka booliska ayaa soo xiray shakhsiyaadkii ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay waxayna hadda ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga iyo sababta keenta qaraxashi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa guddi u magacaabay aaska wasiira xoosh ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa ku dhawaaqay guddi heer wasiiro ah oo aas qaran oo u diyaar garoobaya xubnaha guddiga ayaana kala ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi guleed qadar laba wa- ra-iisul wasaare wasiirka arrimaha dibadda mudane axmed ciise cawid saddex wasiirka amniga gudaha mudane axmed maxamed abuukar islow afar wasiirka waxbarashada mudane cabdulaahi goodax bare lambar shan wasiirka warfaafinta mudane daahir maxamuud geelle lambar lix wasiirka kalluumeysiga cabdiraxmaan xaashi lambar toddoba wasiir ku-xigeenka dastuurka xuseen cabdi cilmi ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre ayaana sidoo kale maanta waxaa la filayaa inuu ka qeyb galo aaska loo sameynayo wasiirka dastuurka ee soomaaliya oo meydkiisa maanta la keenayo magaalada muqdisho
وإنا إليه راجعون أه، waxaan anigoo ku hadlaya eh, magaca eh, dowladda oo dhan eh, u dirayaa taxsi eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday allah u naxariistee wasiirkii hore ee dastuurka wasiir cabdiraxmaan xoosh jibriil Eh, waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo idinka iyo dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhan isagana waxaan leeyahay ilaahay jannadii firdowsa ha ka waraabiyo Eh, waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday u sheego Eh, wasiir xoosh waxa uu ahaa halyey qaran Eh, waxa uu usoo dadaalay dadkiisa iyo dalkiisa soomaaliyeed wuxuu ahaa wasiirkii dastuurka shaqada ugu weyn oo gacanta ku hayana waxay ahayd eh, qabyatirka qoraalka dhammaystirka dastuurka oo uu soo gaarsiiyey meeshii ugu dambeysay oo ay shaqo yari u harsanayd kan hadda shacabka soomaaliyeed ay ku shaqeeyaanna waxa uu ahaa wasiirkii kasoo shaqeeyey
waa hagaag dhegeystayaal warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad maqal dhegeysanaysiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xukuumadda u diray fariin culus madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray guud ahaan qaranka soomaaliyeed si gaar ah qoyska uu ka baxay wasiirka arrimaha dastuurka marxuun cabdiraxmaan xoosh jabriil oo ku geeriyooda magaalada dubay madaxweynaha ayaa yidhi inaa ilaahi waa inaa ilaahi raajicun waxaan aada iyo aada uga xunahay geerida wasiirka arrimaha dastuurka marxuun cabdiraxmaan xoosh jibriil waxaana alla uga baryayaa inuu jannadiisa alla ka waraabiyo madaxweynaha ayaa faray xukuumadda federaalk soomaaliya inay aas qaran ay u diyaar garoobaan waxaana madaxweyne farmaajo alla uga baryay marxuun inuu jannadiisa firdowso alla ka waraabiyo warka subaxnimo ee raadiyo cadaada ayaad weli la socotay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ka baaqday safar uu ku tegaya magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa baajiyey safar oo ku waday inuu ku tago magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland sababta ayaa lagu sheegay in ay tahay in maanta lagu wado in magaalada muqdisho la keeno meydka wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta wafdiga wasiiro oo loo xil saaray aaska wasiirka ayaa ku dhow ku howlan diyaar garoowa si loo soo qaada meydka wasiirka oo maanta laga lagu aasi doono magaalada muqdisho magaalada kismaayo ayaa waxaa horey u tegay wafdi hor ballaaran oo hordhac u ahaa wafdi uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre warka subaxnimo ee raadiyo cadaada ayaad la socotiin madaxweynaha uganda ayaa soomaaliya usoo qaatay tusaale xun madaxweynaha uganda ayaa mar kale tusaale xun usoo qaatay soomaaliya xilli ay dhowaan xilli ay dhowaan xasuustay inuu weerar ku qaaday soomaaliya oo sheegay inay tahay meel aysan ka jirin dowladnimo dalka uganda ayaa dhowaan waxaa ka dhacay inuu dharbaaxay askari ka tirsan ciidamada dalkaasi haweeney ka mid ahayd ciidanka taraafikada waxaana qabsaday baraha bulshada muuqaal laga duubay askarigaasi oo bulshada ay si weyn uga xo- caroodeen madaxweynaha uganda ayaa sheegay in dadka dhaqanka xun ay askarta ay qeyba ka yihiin inay muusan dooneyna so- ay u baahan tahay soomaaliya halkaas oo ay sheegay in looga dhaqmo sida ay rabaan askariga ayuu dumarka dharbaxa ayuu sheegay in hadduu u ceel qaba dharbaaxyo loo tahriibi doono soomaaliya waa siduu hadalka ku sheegay soomaaliya meeshaan dhaqan xumada sidan oo kale ah loogama baa looga baahan yahay haddii aada caraysan tahay waxaad i weydiisata kartaa dhul dhulka soomaaliya sababtoo ah waxaa yidhi inuusan ka jirin dowladnimo iyo kala dambeyn iyo sidoo kale sharci dhigaya in xuquuqda dadka la ilaalisho madaxweynaha uganda ayaa sidaan oo kale goordhow ku tilmaamay soomaaliya inaysan ka jirin wax dowladnimo ah laakiinse dad badan oo soomaaliya ayaa hadalkaasi ka carooday soomaaliya ayaa ku howlan wax ka qabashada dhibaatada korontada dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay bedel oo dadaal badan ugu jirto in ay wax ka qabato wax ka qabanayso qiimaha korontadu aada u sarreeya islamarkaana ay gacanta ku hayaan shirkado si gaara loo leeyahay wasiirka xogeenka wasaaradda korontada iyo biyaha cusmaan libaax ibraahim oo shir uga qeyb galay dalka ingiriiska ayaa warbaahinta u sheegay in kulamo gaargaara oo la yeelanayo shirkadaha sameeya korontada raqiiska loogana baxo dhibaatada taagan waxa uu sheegay in shirkaasi soomaaliya uu faa-iido badan ugu ugu fadhiyo maadaama uu dalka aysan ka jirin koronto ay dowladda soomaaliya gacanta ku hayso marka shir aada muhiim u ah ayuu ahaa runtii waana loo baahnaa annagana wakhti ayaan gelinay waayo waxawaaye waad ogtahay xaaladda dalkeena uu ku sugan yahay dhinaca korontada adagta waxaan la kulanay een, dad warshadley ah kambaniyaal kale oo maaragtay korontada raqiiska sameeya kuwaasoo dhan waa la kulanay runtii een, aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay waxaan shirar gooni-gooni ah la yeelanay een, annagoo ah wasiirada afrika shirkadaha een, korontada maalgeliya ayaan shirar gooni-gooni ah la yeelanay runtii shirarkaasi gooni-gooni wuxuu ahaa mid aad u faa'iido badan ayuu ahaa dowlad kasta waxay ka warbixinaysay xaaladda markaasi dalkeeda uu ku sugan yahay wasiir kasta wuxuu ka warbixinayay xaaladda markaasi dalkiisi uu ku sugan yahay dhinaca korontada runtii aad iyo aad ayuu ahaa arrinta oo shirarka gooni-gooniguna wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan ayuu ahaa
warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad maqal dhegeysaneyseen weli dhegeystayaal faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgallo culus oo ka socda magaalada boosaaso kadib markii nin hubaysan oo masjid ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ku dhex toogtay nabadoon caan ka ahaa deegaanada dowlad goboleedka puntland kaas oo lagu magacaabi jiray suldaan bashiir muuse conte ayaa ciidanka maamulka puntland waxa ay bilaabeen howlgallo culus oo lagu raadinayo kooxdii dilkaasi geysatay howlgalkan oo la- ay sameynayaan ciidamada ammaanka ee maamulka puntland ayaa waxay ka socdaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada boosaaso ciidanka ayaa guriguri u baax u baaraya waxayna shacabka ay weydiinayaan aqoonsi iyo sidoo kale cidda taqaana sida uu soo sheegayaan dadka magaaladaasi weli howlgalka lama heshaacin si cid si rasmi a lagu soo qabto oo loo soo qabto falkaas hase ahaatee ciidanka ayaa galaya inta badan guryaha ku yaala magaalada boosaaso warka subaxnimo ee raadiyo cadaada ayaad weli la socotiin akhbaaraadka caalamka ayaad goorra maqli doontiin balse
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada radio
markaana akhbaaraadka caalamka kuuriyada waqooyi ayaa dib u soo celisay goobaha ay ku tijaabisay nukleerka sawiro uu qaaday dayax gacmeed oo dul maray xarun ku taalla meel u dhow caasimadda dalkaasi kuuriyada waqooyi ayaa muujinaysa in kuuriyada waqooyi ay isku diyaarinayso in tijaabiso gantaalada ama ay hawada sare ku tijaabiso warkan kusoo beegmaya maalmaha uusan kadib markii uu laba xarumood oo cilmi baarista maraykanka uu ku taalo ay sheegtay in dalkaasi uu dib u soo dhisay goobaha gantaalada lagu baraaweeyo kuuriyada waqooyi ayaa muujinaysa inay saameyso gantaalada ay mustaqbalka dhow tijaabin doontay sida ay tilmaamayaan khubarada hubka ee maraykanka intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa warkii subaxa khiyaar ee aad kala socotay raadiyaha cadaado anigoo mahada ayaa inla socodsiinaya soona saare sharmaa ka suuley ayaa farsameynaya warka saakay tan iyo intaan warkan kiisa kale ama mid lacayna ku kulmi doono nabadgelyo